marka casharada taariikhda ina baraysaay waa taan ma kala guulaysan karna ama waa wada guulaysanaynaa ama waa wada guuldarraysanaynaa waana soomaaliya midii uu prime ministerku yidhi yani ribxaha laysku qabqabsado haddii la doono laakiin raasamaalka layskuma qabsan karo raasamaalkeeduna waa soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya marka iyadina dhammaanteed waxaan ka barqaadi kacaynaa in aan maalinba isbuucba bilba aan wax kusoo darnay oo meeshii ay joogtay meel aan ahayn maanta ay joogto arrinta kala duwanaanshiyaha ku saabsan kala duwanaanshiyahu marna xumaan ma aha bini aadamaan nahay sunnada noloshay ka mid tahay waanu uuman nahay inaan kala ra'yi duwanaano mashiinno maahin baabuurta warshadda ay soo saarto isku midka ayaa isku mid ah oo inaanay kala duwanaanin laga rabaa laakiin anagu bini aadamaan nahay ilaahay wuxuu noo abuuray inaan kala ra'yi duwanaano kala muuqaal duwanaano kala aqoon badnaano kala caqli badnaano kala karti badnaano kala dulqaad badnaano wax badanaan ku kala duwannahay marka marka kala duwanaanshuhu siisaba ceeb maaha laakiin halka mas'alo muhiimka waxay tahay kala duwanaanshahaas mar walba sidaan u xalinayno waana sidaas sida dowladnimada loo sameeyey dowladnimada waxaa loo aasaasay oo nidaamka iyo shuruucda iyo qawaaniinta lagu sameeyeyna waa in kala duwanaanshahaasi ay la xalliyo markay yimaadaan nidaam iyadoo kala duwanaanshuhu aanu jirin la degsaday in mar walba nidaamkaa la raaco markii ugu dambeysayna waa tii la raacay markii la raacayna waan aragnay guushii wanaagga nooga timiday waxaan mar walba ku dardaarmaynaa in nidaamka noo yaalla aan dhowrno oo aan ilaalino oo aan raacno oo aan runtii maxaan ku idhahdaye isagaas uu noqdo midka kusiisanaad haddii nidaamka la raaco kalsooniduna way sii wanaagsanaadeen horena waa loo sii soconayaayo jumbac iyo dhibaato iyo qolaad iyo maxaanku ismacaysi ma imaanayo ragga iyo gabdhaha golahan ku jira dhammaantood waa fiicnaayeen runtii qof ceeb fadeexo ah oo soomaaliya maanta ceebay ku tahay laleeyahay ilaa maanta sameeyey oo lagu tilmaamayo laleeyahay waa ceebtaas ee soomaaliya soo gaartay waxaa mas-uul ka ahaa wiilkaas ama gabadhaas golaha ka tirsan laleeyahay runtii ma jirto marka maadaama taas aanay jirin cabsigeedu waa in la fiicnaa waana la wada fiicnaa runtii aada iyo aad ayaan ayagana u bogaadinayaa muddadii ay xilka soo hayeen wixii maxaa ku raha wanaag iyo horumarka aan sheeganaynahay dadki sameeyey weeyaan